kulankan iyo ka qayb galana gudoomiye xaafadeeda magaalada baydhaba gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada gudoomiyaha haweenka iyo agaasimaha waxda fayadhowrka degmada iyo weliba diirada laga saaray sidii lan ilaaliyi lahay nadaafada magaalada maalmo iida iyo kuwarqabowka dadka maalmo iida xoolo goorsadaayana siyo nadaafad daro magaalada ku kordhiina gudoomiyaalka xaafado iyo laka amari in yoolo dareeran meelolah dhigow walyaabo dadka isku tuureen xoolo markii la gooriya oo lan aamana sida maqaarka madaga lugaha iyo uusta taasoo dhibaato caafimaadka ah dadkiiyo deegaankaba agaasimaha waxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada baydhaba oo kulanka markaa dhammaaday la hadal warbaahintii waliba uusan ku warbiyey awaamiirta laha ku saaray dadka xoolo markaasi goori doona maalmo iida bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuhu guud ahaan mee salaamay bulshaweynta magaalada baydhaba sidoo kale tiimka warbaahinta salaame salaan kadib geeka shirka jaraa-id oo isheeg oo isu kooyeen guud ahaan gudoomiyaalka xaafadaha degmada baydhaba iyo xafiiska waaxda caafimaadka feedhoorka degmada baydhaba iyo fadanteena ka hadal walaaus ka saabsanay iyo waxyaalihii maaragtay waxaa ka baxayay shirkaasi shirka horta may ka saabsanayahay arrimaha nadaafadda iyo maalmaha xaniifood leh oo ciidul adaxa sinu ognaba micnaha maalmo hadda haniifood leh ayo haddaha socda mayba maalmo eed in qiimo badano oo iishaa guud ahaan magaaladan baydhabane maaragtay haddii laka hadalo dhanka bilicdan yaana yaana maaragtay saameeyan kuweeladaasa sidoo kale maalmo haniifood leh mayba qaybkayanaha maalmihii xoriyadda nafsariya micnaha ciidi kadib eta soo walauna ka hadalani maxay tahay xoolaha longorio udixyada oo dadka maaragtay oo muxsiniinta basadaayaan anti maaragtay si wanaagsan lambi dadka gudoomiyaalka xaafado walauna maaragtay kala dardaaranay oo nageeka farnimo bahaayana anti awaamiirta dowladda hoose degmada baydhabo gaar ahaan waaxda caafimaadka iyo faydhowrka hasaartii iyo fulyan guud ahaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka qof allaale qofkii maaragtay ka shaqa leh intii maaragtay wal oo udixiya bixi oo markii la kareeb dadka oo bersonalka amaba shakhsi ahaan oo gurigii ka basdo dadkaasi intii dowladda hoose haska diiwaan geliyaan haddii haska diiwaan geli waayaan maaragtay magaaladan iyo wal oo udixiya ah iyoon ka sameeyo doogna yaa gudoomiyaalka inshaagni iyoon hadda maaragtay fariintaasi qaadaden maalmo hadda haniifoodle ciidiyaba walyara ka dhiman may marka gudoomiyaalka iyo dadka kale oo xaafado ka shaqeeyaan sheeganahe lan oo waaxdan hamarna intii maaragtay aan sameey korna wal oo xaafadaasi dhacdiye usa ka samaysado oo udixyada ka saabsan sidoo kale dadka oo shakhsiyaadka amaba kambaniyaalka ama shirkado iyo ka shaqeeyaanna iyoona mayba sheeganay haddii si sharaf leh dowladda hoose degmada baydhabo gaar ahaan waaxda caafimaadka faydhowrka adaan iska diiwaan geli waayta maynagadaas intii cawaaqib adag kula kulanta shaqadana gebi ahaan la rooji maan sheegana intii si dhaqsiyaha badan maaragta iska diiwaan geliyaan dowladda hoose degmada baydhabo gaar ahaan waaxda caafimaadka iyo faydhowrka guud ahaan shirkageeka ma ka saabsanay taas ka saabsanay marka eedan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magaalada baydhabo ayaa markii la diira bila carafo weliba dhibaato xoglilanka qabe xoolo badan oo la gooryow oo dadka walyaabo yoon aamanaha ku tuureen wadooyinka sida uusta lafo madaga iyo maqaarka taasna weliba iyo dhibaato keeta nadaafada magaalada iyo guud ahaanba caafimaadka bulshada